isla wararka somalilan ayaan ku jirnay waxaa waayadan dambe ka jiray degmada boorame ee gobolka awdal xanuunka shubanka bukaano ka badan soddon qof oo uu soo ritay xanuunkaasi ayaa la dhigay cusbitaalka boorame xaaladaha shubankaasi ayaa wariyaha v o e da ee gobolkaasi haashim sheekh cumar waxa uu ka wareystay iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal doctor mustafa muumin muuse ugu horeyna waxa uu weydiiyey xaaladda shubanbiyoodka ee ka jira guud ahaan deegaanada gobolka awdal laga soo bilaabo soddonkii maarj ilaa maanta oo aan joogno bisha lixaad waxaa asiibay ama na soo gaadhay oon ogaanay inuu shuumiyuud jiro waxay gaadhayaan nambarkaasi ilaa siddeed boqol marka u eegno nambarkaasi waa inta gobolka oo dhan uu aafeeyey weeyaan laakiin wakhti xaadirkan aan hadlayno inta taallo hosbitaalka regional forum hosbital waxa weeyaan waa namber gaadhaya koob iyo afartan qof iyo number hosbitaalka kale allaale isaguna yaala kolkaa intaan iminka hayno kaysaska ee gacanta lagu haya waa lix iyo lixdan kays lix iyo lixdankaa kays waa lix iyo lixdanka la baxnaaninayo laakiin numberkaa sideedda boqola intaa marka laga reebo inta kale waa intii la daaweeyey waa intii ka raysatay ama laga daaweeyey laga baxnaaniyey xanuunka shubanbiyoodka ee gobolka awd meelaha ka baxsan magaalada boorama ee dadka laga keenay dhulka miyiga gaar ahaan deegaamadan ku hareereysan magaalada boorama maxaa sababaa istirahdeen ee shubanka dhaliyey
horta markaan laba u kala qaadno boorama agagaarkeega iyo boorama wixii ka baxsan ayay kala yihiin boorama agagaarkeega meelaha ay ugu horreysay ee aan ka ogaanay ama ay ka yimaadeen kaysaskii ugu horreeyey waxay ahayd hayayaabe waa deegaan awna gaadhayn biyo nadiifa aana gaadhayn waa deegaan lahaa ballay ballaygaasay ka cabbayeen biyuhu nadiif ma ahayn waxyaabaha kale ay ku cabayaan ama ay ku qaadanayaan iyaga laftirkooga nadaafadooda aad bay u liidatay marka waan ka howlgalnay markii ugu horeysay bishii abril ayay ahayd si wanaagsan baan runtii looga howlgalay degme iyo gobolba alxamdulilah ilaahay uu nagu guuleeyey uu yaraaday maadaama xanuunkan lala xidhiidhiyo ou yahay xanuuno iska siisanaala nadaafad darada ayaa ka kowan biyaha ay cabayaan goobta ay ka cabayaan iyo waxa ay ku qaadayaan ay ku cabayaan intuba waa kuwa loo aaneeyo xanuunkani inay yihiin kuwa gudbinaya qofka qof iyo qofka laftarkiisaba xanuunka ku keenaya marka overloolka waxa weeyaan waa nadaafad darro iyo biyo nadiif aan ahayn oo dadkaasi ay cabayaan ayaa sababay xanuun xaaladda xabsiga maxaabiista ku jirta waxaa la sheegayaa in laba qof shuban loo keenay cusbitaalkan boorama taas iyada xaaladdeeda maxaad warbixin naga siin kartaa xalay toole waxaana looga keenay laba kays oo maxaa yeelay xanuunkan uu soo ritay iminkana hosbitaalka lagu baxnaaninayaa waxaan u dirnay anagoo annaga laftarkaygu ka taxadiraynay inuu intaa faraha ka sii baxo in lasoo buufiyo oo dawooyinkii lagaga hortegayay loo geeyo waxaan u astaynay oon u qorshaynay in shaqaale caafimaad ay u joogaan iyagoo xalay toolana heeganka aan gelinay oo ay u joogaan alxamdulilah ilaa iminka waxa aan ka ognahay faraha kama bixin shaqaalihii ama dhibtii ka timid halkaasina shaqaaluhu waxa keliya gacanta ku hayaan waa laba qof welina maxaa wax kaloo kasii badan loogama keen
kaasina waxa uu ahaa iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal doctor mustafe muumin muuse waxaana uu u waramayay wariyaheena magaalada boorame haashim sheekh cumar good